SBS Radio
golaha wakiilada dowlad goboleedka puntland ayaa shaaciyey in qaabka doorasho ee sannadda ay noqon doonto mid la mida doorashooyinkii hore ee habka qabaliga ku salaysnaa ee puntland horey uga dhici jiray xildhibaanada baarlamaanka puntland oo shir ku yeeshay xaruntooda magaalada garoowe ayaa waxay sheegeen dood badan kadib inay go'aan ka gaareen nooca doorasho ee ka dhici doonta puntland horaanta sannada soo aadan ka xilli siyaasiyiin badan ay walaac ka muujiyeen dib u dhac iyo sidoo kale muddo kororsi gudoomiyaha baarlamaanka puntland axmed cali xaashi ayaa kulankaasi kadib saxaafadda u akhriyey lifaaq cusub oo saamaxaya in doorashada ay u dhacdo nidaamka beelaha ee lagu soo xuli jiray xildhibaanada tan iyo markii la asaasay puntland sannadii isagoona xusay in inta aanay go'aanka qaadanin ay kulan la yeesheen guddiga doorashooyinka puntland oo ay warbixin ka dhegaysteen waxaan saxaafadda la wadaagayaa bulshadana u soo gudbinayaa maanta waxaa baarlamaanku ka go'aan qaatay oo ay soo gudbiyeen dood dheer iyo falanqayn dheer kabacdi waxay u yeerteen guddigii doorashooyinka guddigii doorashooyinka puntland waxay soo jeediyeen warbixin kooban oo fiican waxay soo qabteen wixii dhinnaa iyo waxa ay damacsanaayeen waxay caddeeyeen bisha sagaalaad inay ugu talagaleen inay qabtaan doorashooyinkii golayaasha degaanka sidaa darteed haddii aannu isku hadhnay baarlamaanku wuxuu galay dood labaad dooddaa labaad waxay ku soo gebagabowday lifaaqii saddexaad ee dastuurka ee laba kun iyo saddexiyo toban baarlamaankan baarlamaan ka horreeyey ay soo jeediyeen oo ay go'aamiyeen in isagii dib loo cusboonaysiiyo kaasuu ahaa siddeed qodob qodobka lixaad oo ahaa in la hakad la geliyo barnaamijka dimuqraadiyeynta ee hakadku u galay waxay dib u bilaabayaan xukuumadda cusub ee loo doortay hoggaanka puntland sidaasay yidhaahdeen qodobkaasaannu ka bedelnay qodobkaa waxaannu ku bedelnay inay shaqadoodana sii wataan maandaydkoodana u socdo baarlamaankuna baarlamaan baa beddelaya gudoomiyaha ayaa xusay in qodobada sideedda ahaa ee lifaaqa cusub ay ka bedeleen oo keliya qodob u fasaxaya guddiga doorashooyinka ee iminka shaqeeya inay sii shaqayn karaan oo ay hawshooda wadan karaan isagoona si rasmiya u iclaamiyey wakhtiga uu soo bixi doono baarlamaanka cusub taariikhda la kala dooran doono guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha cusub ee maamulka puntland waxaa jira arrimo badan oo laysku khaldo sideedaba madaxweyne madaxweyneha bedela xukuumadna xukuumad baa bedelaysa baarlamaanna baarlamaan baa beddelaya baarlamaankan fadhiya ilaa uu ka soo baxo baarlamaanka kale oo la filayo inuu soo bixi doono soddonka disembar iyo ilaa labaatanka disembar inta udhexaysa intaa waxaa sii shaqaynaya baarlamaanka hadda jooga lifaaquna wuxuu noqonayaa kii saddexaad oo la cusboonaysiiyey oo siddeed qodob ahaa oo laga saaray qodobka lixaad laga beddelay qodobka lixaad waxaa lagu beddelay in guddiga doorashooyinka hadda jira mandatekus sii socdo shaqadana sii wataan inta u dhimanna ay la saanqaadaan dowladda halkaas oo aanu doonayno inayn gelin hakadkii geli jiray oo ay dhici jirtay laba sano inta laga fikerayo inta laga baranayo ayaa waxaanu go'aaminay baarlamaan go'aamiyey kuwan hadda la bartay ee soo shaqeeyey shaqadoodana wax cudurdaa shaqaxumaa aan ka muuqan dadaal badan muujiyey inay iyagu la jaan qaadaan marka konklushonkeedu waxaa weeye doorashadii ayay dhacaysaa soddonka disembar waxaa soo baxaya baarlamaankii cusbaa afarta janawarina waxaa la dooranaya guddoonkii baarlamaanka siddeedda janawari na waxaa la dooranaya madaxweynihii puntland sidaasna waxaad ku garanaysaan inaanu ku noqonnay barnaamijkii gobollada oo aanan u gudbin axsaabta dadaal dartiina waxaan u samaynay in kanu noo jiro si aan u buuxino gaabkii dhici jiray ugu dambayntii guddoomiyaha aqalka wakiilada puntland waxa uu sheegay in guddiga doorashooyinka puntland ay cabasho ka soo gudbiyeen guddiga doorashooyinka heer qaran ee federaal isagoona carabka ku adkeeyey inay muhiim tahay in arrimaha doorashada puntland looga dambeeyo guddiga doorashada ee maamulkaasi waxaa intaa kaloo jirta guddiga doorashooyinka puntland waxay keeneen cabashooyin ka dhex jira iyaga iyo guddiga heer federaal waxaan u soo jeedinaynaa guddiga heer federaal ee soomaaliya inay uga dambeeyaan guddiga doorashooyinka puntland dastuurkaygaa qaba xeerarkaygaa qaba inay iyaga uga dambeeyaan iyaguna shaqada la wadaan aanayna dhicin iskudhac iyo xafiisyo laga kala furto oo uga farlaamina garowe garowe waxaa ka furan xafiiska guddiga doorashooyinka puntland kaasaa qabanaya shaqada heer federaal iyo heer puntlandba ha laga fogaado iskudhaca ha laga fogaado xaaladaha aan xeer dowlad goboleedkayga ogolayn waxaanu leenahay dastuur waxaanu leenahay nidaam federaalkuna wuu yaqaanaa qodobada federaalka noo ogol ha laga fo guddiga federaalka ee doorashooyinka heer qaranna waxaan u soo jeedinaynaa inay ciseeyaan xushmeeyaan xeerarka iyo dastuurka puntland ugana dambeeyaan guddiga doorashooyinka puntland hawsha ay leeyihiin lifaaqan hore ee ay soo qaateen aqalka wakiilada ee puntland ayaa soo baxay xilligii dowladdii hore ee cabdiraxmaan maxamuud farowle kadib markii siyaasiyiin badan oo uu xilligaasi ka mid ahaa madaxweyne cabduli gaas ay ka hor yimaadeen habdoorashada nidaamka asxaabta badan ku salaysan hase yeeshee markii sannaddii kii xilka madaxweyne loo dooranayay dictor cabduli maxamed cali gaas waxa uu ballan qaaday in puntland uu gaarsiin doono doorasho qof iyo cod lagana gudbi doono nidaamka beelaha ee lagu soo xulo xildhibaanada haddii laba kun iyo sagaal iyo tobanka january puntland ay ka dhici weydo doorasho ah one man one vote waxa weeye juhdigii iyo ballanqaadka cabdiweli waa u khasaaray annagu waxaan rabnaa waxa weeye inaanu ka tagno legacy legacygana insha allah taasoo xilligan u muuqata mid xukuumaddiisu ay ku guuldaraysatay
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.